saxaafadda haddii ilaahay raalle ka nagada ehelada iyo qaraabada ku geeriyoodin ilaahay sabar jamiile hasi iyo ummaddu isuku tabi kaamilshe asuuna ilaahay caza wajalla ma inku tuugana ina jannada inka bishaaray
insha allah sida inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun taasidaas degdegta eh oo aadkan hadinta in laya hadalhan in shaagi shiraak jarni marka meelana inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ilaahu kitaab shay mudan ku sii intii isu u tabayn reetay ilaahay mafadna guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii marka insha allah ilaahay may ku tugane in sabar jamiil ah kulligeen noo siiyo intaan mataan waan malahay taasi aad iyo aad an qiimo badan waaye marka guud ahaan reer bokoolna andiraan guud ahaan soomaali gaar ahaan matana bokool yaa ku bahay oday qiimo badan oo lixdan iyo saddex malaag aan sheegay lixdan iyo saddesan mataqaanaa malaaghaadii waaye waaye le siyeetun jar meelasahay marka insha allah ilaahay ngana harisaalnana qoysuu ku tabayna ilaahay mataqaanaa reetay unu dhamma mana fidnaayo insha allahu bilaahi towfiiq bismillahi raxmaani raxiim inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ma intaas yaane ugaas malagaabow oo ka geeridi gobolka bokool degmada tiyoglow iyo antaas yaane inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun
bismillaahi raxmaan raxiim an oo ka hadalaaw maylarahay afka baarlamaanka koonfur galbeed geedka meelin wayba ansurugnaa intii una ku tacsiyeyna ugaaskii kaana oo ugaas soomaaliyahaay oos ugaaska meelarahay magaashayga malaagaabowlaraw oo geedka ka geeriyoodii markii haytii sacadilisa duurnam hayti ka geeriyoodii degmada tiyeglow ugaaskan waybu ahaa muddo lixdan iyo dhowr sano ayaa ugaas ahaay waa ugaas eedlinka kasaw gobolka bakool oo taariikh weyn weyn kalaw markan insha allah wayba inta tacsiida ang marsiyaane intaas ang marsiyaane wayba inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuunba yaalana haddii ilaahay ara taaragdiisa iyo maylaraay iyo iyo maylaraay background shay riyada idaacado dambe ku sheega doogna insha allah fiidiyaha v o w insha allah insha allah dib aan ku sheegno bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah an oo ah dhawaamadkarin ma dhaftiin ku magac dheer madiyow ugaaska ka geeridoodii degmada tijeeglow agaarshe lancaanga muctarafow lansama ka tali jariwo langnibitorka dadaaliwo wakhti sheeli deeri maylana inaa lilah waa inaa ilayhi raajicuun ilaahay isuuni janaatulfirdowso ha ku waraabiyo qoyskiisu ku tabiir ilaahay nolol fadhi caafimaadka siiyo unun inta asiyoaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu